waxa weeye qasiidadan aan qaadi doono magaceeda waxaa la yidhaha tasha doxol caashiqiin baa la yidhaha waxaana ku socotaa nebi ammaan oo kus oo oo xisaaban digriga dariiqada saylaciya say wax ugu tashaduxday u qaado alifaadeeda iyo u egeysiinteedana anigaa dejiyey waxaana ila qaadaya jamaacaaskan la joogay ee markii dhigwada ila qaadaya magacoodu ay xag hore ku sheegan yihiin siday tahayna waxa weeye san soo socota allahuma salli calaa muxamadi waalihi allahuma salli calaa muxamadi waalihi ilaahay ku amaanay waxyiga lagu aamino bishaara weyne waa rasuul sharciga kiibayaabiyo bishaara weyne waa rasuul sharciga kiibayaabiyo waxa weeye oo halkan ka soo socotaa qasiido magaceeda la yidhaaho aakhare ujeed waxay ka turjumaysaa aakharo wixii laga cabsan lahaa dadka af soomaaliga yaqaan noola jeedo inuu garto nidaamkan wax lagu tumayo ee narsada iyo durbaanka lagu tumayo waxaan ka soo gaadhnay sheekha iyagii sheekh cabdisalaam ahaa oo noo jideeyey haddaanu dariiqada sayraciga nahay sheekh cabdisalaamna wuxuu ka soo gaadhay sheekh sheekh cabdiraxmaan sayraci sheekh cabdiraxmaan sayircina wuxuu ka soo gaadhay sheekhiisii sheekh ismaaciil maqdisho oo asalkeedaba u lahaa isagu tumi jiray xataa wuxuu ka tumi jiray sabadu ka tumi jiray meel kasta buu ka tumi jiray xadradii la qaadaba wuu ku tumi jiray markaa sheekhu subaxar baa baydad ku ammaanay oo yidhi yaa muxiban maqdashi haate lebedeblaate man yuxibu lmaqdashi haate lebedeblaate kaana deblan yadrebu cinda kulli xadraate yani xadradii la arkaba sheekh cabdiraxmaan sheekh ismaaciil maqdish yaa ku tumi jiray saasaa waddankaana sayrciyadii loogu jideeyey oo sheekh sheekh ka soo gaadhay bay ahayd gebigeedaba saa daraaddeed wax alla waxaanu annagu qaadayno waxay ahayd inaanu sheekhyaha iyaga kaga dayno durbaankana waxaa loola jeedaa dadku kolkuu digriga qaadaya haddaanu waxba tumaynin uu sacabna unu garaacaynin durbaankana unu tumaynin wuu kala caajisayaa dadku dadka qaadi qaarkood baa lulmoonaya kolkaa waxaa sheekhi u jideeyeen inaan nin lulma qabataa oo hurda qabataa aanay jirin inuu nin walba qalbigiisu kaxsanaado inuu shaaggaa wareegaya ee narsada ah durbaanka ah uu la socdo sacabka iyo tashatux baa la yidhaahdo sidaa in loo eego oo lagala daydaa loola jeedaa haddaba anigoo sheekh caqab cabdullaahi jaamaca oo qumbe xaalina ku magac dheer alaabtan sheekh cabdiraxmaan sayraci sheekh ismaaciil maqdisho sheekh sheekh iyagii sheekh cabdisalaam iyo waddankaa jigjiga la yidhaah laga soo gaadho wax alla wixii la qaadayaba iyo wixii habeenka la ducaysanayo habeenka mawlidka nebiga la dhigayo habeenkii laysu yimaadoo dhan waxa lagu tashaduxaa durbaanka ama narsada saasaa sheekhi daraaddeed wuxuu u jideeyey munaaqibka reeraha oo dhan geeyo oo reerkii la arkaba durbaandhiga narso si yacnii munaaqibka sheekh jilaali loogu qaado oo saraaciyadu ay aad halkaa nuurgu yeelato oo reer waliba rag iyo haween u qaado narsadaa soo raaco waxaasoo kale weliba ku jiraa kolkaa reeraha lagu tumayo dad meelaha ku lumi lahaa oon jidadka garanayn oo habeen socda oo dham ilahay hadduu jiro wuxuu soo raacayaa durbaanka la tumayo ee dirga lagu qaadayo halkaasay ka baxaysaae sayaalay u noqonaysaa dadkii uu kusoo hoggaansamo ninkii aqal kale hurdo ee maqlaa intuu soo tooso odhanaya halkaasaan tegaya caawa nishaadadu ay ka joogto saa daraaddeed bay deedna lahayd haddaba meeshan xasradeenna sharaf kale ee aan galabta joogno ee laynaga dalbaday nimanka aynu jecelnahay ee meeshan jooga ee ninka waasuga la yidhaha iyo nin farajeeska la yidhaha oo aada ugu xeel dheer waxduubidda iyo taariikhaha iyo ururinta kaljaraha adduunka yaa nala jooga oo na weydiistay annaguna waanu ka aqbalnay waa taasi haddabadeed aada u dhegaysta